bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى alwqt اladي waafى fiih الnabiy slى اllah عlyh وslm makta waqtigii nabiga slى اllahu عalayhi waslama uu gaaray maka wbilisnaadi qaala akbaranaa moxamed bnu macmarin qaala xadaanaa xabbaanu qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa ayubu can abilcaaliyata albaraa ra-diisu waa shidan tahay abulcaaliyata albaraa ayaa la yidhaha magaciisana ziyaad ayaa la yidhaahdaa waqiila gayru dalikana waa la yidhi wa huwa hiqat can ibni cabaasin qaala qadima rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama wa asxaabuhu nebiga asxaabtiisa waxay soo galeen lisubxi raabicatin maka waxay soo galeen lisubxi raabicatin afar yacnii subaxeedii markay bishu afar ahayd subaxeeda wahum yulabuuna bilxaji ayagoo xajkii ku dhawaaqayo faamarahum rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu amray an yuxilluu inay xalaaloobaan ayuu amray ayb faamarahum rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam an yuxilluu rasuulka sal l slam wuxuu amray inay xalaaloobaan intii aan hadyi wadin waaye markaas waxaa laga qaadanaa marka xadiidka lisubxi raabicatin markuu yidhi waa raabica oo dilxija ah bisha dilxija afar markay ahayd ayay soo galeen ayb waqtiga uu nebigu maka soo galay hadda baabka tarjamadiisa uu yahayna xajkiisii waa waana xajatulwadaaca wabihi qaala ahbaranaa moxamed bnu bashaarin wahuwa bundaar can yaxya bni kثيr أbو غساna wهuوa البصري qال xdثna شhuعبة عن أyوبa عن أbي العاalyة البراء عن بن عabاasi qال qadima رasuul الlahi صلى اه عل sلم nebiga wuxuu soo galay maka لأربعi madayna afar markay tagtay min dilxijati ay ka tagtay n afar subax markay baxday n subxi afaraad waa lagu tirinaa midkaas la joogo waa isku mid marka min dilxijati bisha dilxijo ay ka tagtay waqad ahalla bilxaji isagoo xajkii ku dhawaaqay fasalla subxa subxii ayuu tukaday bilbaxaa'i buu ku dukaday wa qaala wuxuu yidhi man shaaa qofkii doono an yajcalahaa cumratan inuu ka yeelo xajkiisii falyafcal ha sameeyo wa bihi qaala ahbaranaa cimraanu bnu yaziida qaala ahbaranaa shucaybun can ibni jurayjin qaala caطaa'un qaala jaabirun qadima nabiyu sal l slama makata nebiga makuu soo galay sabiixata raabicatin madad subxii afar ay tagtay min dilxijati ay ka tagtay ayb inshaadu marka afar markay ka tagtay yani bishii marka afar maalmoodaa tagtay w ayb haddii la yidhaha marka liarbacin khalowna marka la yidhaahdana yacni waxay noqonaya marka afartaasaa marka ka hartay way ka dhiman tahay markaas marna xagga koraa laga xisaabaa meeshay u badato maal bishu u badan tahay wax ka harsan marna waxaa laga cabiraa inta tagtay hadba midda yaraana la fiiriyaa tan yar ma la dhihi karo waxay maalan toban maalmood ay ka dhiman tahay ama shan iyo toban tagtay oo kale iyo ma ma la dhaho qaala inshaadu shicri gabayga tirintiisa filxarami xaramka dhexdiisa in gabay lagu tiriyo walmashyu iyo socod beyna yaday limaam imaamka hortiisa la socdo waane laba tarjamou bixiyey shicir in lagu tirin karo xaramka tarjamada labaadna waxay tahay imaamka in la hor soco karo wa bihi qaala ahbaranaa abu caasim khushaysh bnu asramin wahuwa nasaa-iyu hiqat xaafid qala xadaanaa cabdالrazaaq qala xadaanaa jacfar bnu sulaymaan qala xadaanaa haabitu can anasi ana nabiya sal l slama dakla makata maka ayuu galay fii cumrati اlqadaa cumrat lqadaa markay ahayd waa sanadkii toddobaad xudaybiya sanadkii lixaaday ahayd cumradii ku xigtay waay marka cumrat lqadaa wa yuqaalu cumrat lqadiyana waa la yidhaahdaa wa cabdullaahi bnu rawaaxata cabdullaahi bnu rawaaxana yamshii uu soconaayo beyna yadayhi hortiisa uu ku socdo wa huwa yaquulu ou dhahayo khalluu bani lkufaari can sabiilihi alyowma nadribkum calaa tanziilihi darban yuziilu lhaama can maqiilihi wayudhilu lkhaliila can khaliilihi khalluu u banneeya oo ka taga bani lkufaari yaa bani lkufaari yani gaalada caruurteeday u banneeya nebiga can sabiilihi jidkiisii u banneeya alyowma maanta nadribkum waan idin garaacaynaa yacnii haddaadna diidaan waay ile ballankay ka baxayaan nadribkum waa idin garaacaynaa calaa tanziilihi baan idinku garaacaynaa liajli tanziili illaahi tacaala calayhi bilqur'aani soo dejinta ou alleh qur-aanka uu nebiga kusoo dejiyo korkiisa oo inaan idinla dagaalanno ah darteed ayaan idinku garaacaynaa sidaas waa macno liajli nusuuli lqur'aani bidarbikum qur-aankaa wuxuu la soo degay idinka in la idin garaaco macnaha kalena calaa tanziilihi liajli tanziili nabiy sal l slam so dejinta yacnii nebiga alla uu dejiyey meeshaan oo inuu maka gala ah oo sidaa marka nebiga sala allahu calayhi waali wasalam dejintiisa alla uu meeshaa dejiyey inuu soo galo ou idmay darteed ayaan idinku garaacaynaa darban garaacis yuziilu zuulinayo oo baabi'inayo alhaama madaxyada can maqiilihi can mowdicihi booskiisa ka zuulinayo yacnii darbi ama garaacitaan madaxa booskiisa ka zuulinayo jaraayo can maqiilihi marka ay can mowdicihi waayo mustacaarun min mowdici alqaa'ilati aa laga caariyeystay wayudhilu hilmaansiinayo alkhaliila wadayga can khaliilihi wadaygiisa hilmaansiinayo yacnii garaacitaan aada isku iloobeysaan macnaha saaxibku yacnii garaacitaankaasoo ilowsiinayo saaxibka saaxibkiisa faqaala lahu cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi yabna rawaaxata ibnu rawaaxow abayna yaday rasuuli llahi sal l slam nabiga hortiisa yacnii tunshidu shicra miyaad shicir ku tirinaysaa wa fii xarami illaahi caza wajalla ilaahay xaramkiisa miyaad taquulu shicra shicirkii aada ku dhehaysaa ad ku leedahay qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu waxauu yidhi khalli canhu dhaaf falahuwa gabaygu oo tirinayo asracu waa ka deg deg badan yahay fiihim iyaga dhexdooda min nadxi nabli gamuun tuuryadiisa waa uga deg deg badan yahay gamuun ganidiisa kana uga deg deg badan ayuu leeyahay ayb marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka shicirka in xaramkana lagu tiri karo isla markaana nebiga hortiisana la hor soco karo labadii tarjamaba marka way ku jirtaa ayb wacabdullaahi bnu rawaaxata yamshii bayna yadayhi gabaygiina marka waa kaasa marka gabaygu waa hadal waayo sida imaamu shaafici uu yidhi fa xasanuhu xasanun wa qabiixuhu qabiixun ayb kiisa wanaagsanna waa wanaagsan yahay kiisa xunna waa xun yahay qaala baabu xurmati makata maka xurmadeeda caddaynteediibu u baab yahay yacnii maka xurmada ay leedahay ayuu halkan ka gelaa xaramka makana hadda wuxuu ujeedaa xaramka wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu qudamata can jariiri wahuwa bnu cabdilxamiid aldabiyu can mansuuri wahuwa bnu lmuctamir can mujaahidi can taawuusi can ibni cabaasi qaala qaala rasuulu llahi sal l slama yowma alfatxi waxa uu yidhi hada اlbaladu beledkan maka ah xaramahu اllahu tacaala allah xaram ka yeelay yowma khalaqa asamaawaati waalarda maalintii dhulkae cirka uu abuuray fahuwa xaraamu waa mid xurmo leh oo xurmo u saaxiiba bixurmati illaahi xurmada alle ou xaram ka yeelay darteed ayuu mid xaram xurmo u saaxiib leh uu yahay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo maalinta qiyaamaha laa yucdadu lama gooyo shawkuhu qodaxdiisa haddii marka qodaxda aan la gooyneynin wixii aan qodax lahayn min baabi owlaa way marka oo min baab waxaa weeyaan atanbiihu biladnaa cala alaclaa qodaxdii wax dhibaysayba haddaan la jaraynin min baabi owlaa wixii aan wax dhibaynin inaan la jaraynin ayb meeshaa geedahana marka ahlucilmiga jumhuuru ahlilcilmi waxay iyagu ku tageen geedaha aan la gooyneynin waa kuwa bani aadamku ounan abu ounan samaysanin ee wixii bani aadamka uu beeray ama uu tallaalay kuwaas ayaga waa la gooyi karaa ee geedaha aan la gooyneynin waa kuwa iskood iskaga baxay waayo xaramka ka baxay geedahaas marka la taaban maayo kuwa iskood u baxay laakiin wixii dadka ay abuureen oo ama geed mirood ha noqdo ama geed kaleba ha noqdo kaas isaga waa la waa la goyn karaa akharu ahlilcilmi saasay ku tageen laakiin alimaamu shaafici isaga waxaa laga wariyey dhammaanba in uu leeyahay maya walaa yunafaru lama didinayo sayduhu ugaarkiisa ugaarkiisana lama didiyo marka haddii didintaba la diiday in la dilo min baabi owlaa waa iyadana walaa yaltaqitu luqatatahu ma gurbiyo baadida baadida ku dhacdo ilaa man qof unbaa qaado oo gurbiyo carafahaa gartay oo yaboohinayaan ujeedaa ilaa man qof maahane carafahaa naadinayo oo yaboohinayo yani baadida xaramkana lama qaado lama meeshii lagama qaado ilaa qof waxaa un qaado yaboohin ku sameynayo meeshaas marka baadida kale iyo baadida xaramka maxay ku kala duwan yihiin baadida xaramka lama milkiyo waay tamalluq ahaan looma qaadi karo inaad milkiso hadhow ma u qaadi kartid weligaa ma milkinaysa laakiin meelaha kale shayga ku dhumo haddaad qaado ood yacni muddo sanad iyo wax lamida aada naadiso waa maaleysan kartaayo waa milkin kartaa tan xaramka laakiin waa ka duwantahay walaa yuqhtalaa khalaahu walaa yuqhtalaa lama guro oo lama gooyo khalaahu cawska ka baxo cawskiisana lama guro lama gooyo qaala alcabaasu cabaas waxau yihi yaa rasuula allah rasuul allahu ila lidkhira geedka idkhirka ma ahane fadakara kalimatan ayuu sheegay macnaaha ila alidkhira marka kelmad buu sheegay nabiga sal l slam uu yihi macnaheedu yahay ila alidkhira geedkaas un ma ahane marka geedkaa sababtana waxay tahay fainahu liqaynina wuxuu yihi dadkeenna biraha iyo tumo ayaa isticmaalo dabay ka dhigtaan xaabo dabka ay ku shitaan riwaayadka qaarna wuxuu leeyahay qubuurta ayaan ku cubnaa oon yeelnaa marka kaa waa loo dhaafay marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa istihnaha inuu la xiriirsado marka la leeyahay istihnaha markuu takhsiiska sameynayo mukhasisaadka mukhasis mutasila iyo mid munfasila waa ka loo kala qaada istihnaha wuxuu ka mid yahay mukhasisaadka mutasilka ah oo warka la xiriiro itisaalkaasi marka wax un curfi unbaa loo fiirinaya waayo hadda nebiga intuu dhammeeyey hadalkii hore ayuu gadaal markii weliba su-aal la weydiiyeybu haddana ila alidkhira gadaal ka dhahay marka istihnahan iyo iskuma xigaan ma la dhahayo warkii hore istihnuhu waa baatil lama dhihin marka waxbaa ka dhashayba ayb allahuma haddadaan la dhehaynin marka naski waayo iyo wax lamid ah xataa haddii naski la yidhahdee takhsiisku curfiga salafka naski buuba ahayba qaala baabu taxriimi alqitaali dagaalkii xarimidiisa fiihi lagu dagaalamo xaramka dhexdiisa wabihi qaala akbaranaa maxamed bnu raafic qaala xadahanaa yaxya bnu aadam qaala xadahanaa mufadal can mansuuri can mujaahidi can taawusin can ibni cabaasi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam yowma fatxi maka maalintii maka la furtay wuxuu yihi ina hada lbalada xaram xaramun beledkani waa xaram xaramahu llahu caza wajal allah xarimay marka waa xaram marka la leeyahay fadli buu leeyahay xaramahu llahu marka la leeyahayna taxriim tashriica ilaahay baa jideeyey dadka xaramkama aynan dhiganine allah ka yeelay xaram xadiidka dhahaya ina ibraahima xarama makata waa caddeeyayaa laga wadaa ee maahane ilaahay weeyaan cidda xaramka ka dhigta ee fadaa-isha bilaadda ama dhulka fadl fa yacnii marka dhul la kala fadilayana tafdiilka bilaadda la kala fadilaa ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay tawqiifi waay adiga beled madax ma saaro kartid oo ma dhihi kartid bilaadou ugu fadli badan yahay ama beled hebelow ka fadli badan yahay oo cibaadadii meeshaas lagu sameeyo waa ka kheyr badan tahay meel kale ilaa in nas sheegay maaha bilaadda marka tafdiilkeeda wax ijtihaad iyo lagu keeni karo maaha lam yaxila fiihi alqitaalu dagaal ma xalaal noqonin fiihi xaramka dhexdiisa alqitaalu dagaal ma xalaal noqonin liaxadin uma xalaal noqonin axad axadka oo qabli aniga iga horreeyey wa uxilla waa la xalaaleeyey li anigana saacatan ma gelin ayaa la ii xalaaleeyo min nahaarin maalin ah fahuwa xaraamu bixurmati اllahi caza wajala waa xaram ilaahay xaramka yeelidiisana baana xaram uu ku yahay saacaddaas marka nebiga ay gaar ku ahayd oo loo xalaaleeyey cid kalena looma xalaaleynin wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa laythu marka waa ii xalaaleeyada xataa waxaa laga fahmaaba in maka xoog lagu furtay waayo maxaa loo xalaaleeyey inuu ku dagaalamo waay dagaal haddii mar meesha uu yimid waa sulxi baa lagu furtay ma xoog badna marka wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa laythu can saciid bn abi saciidi can abi shurayxin anahu qaala licamri bni saciidin buu wuxuu ku yidhi wahuwa yabcahu lbucuuha isagoo diraayo kuwii la diraayey ciidankii ilaa makata maka u diraayo ayuu arkay markaasuu wuxuu yidhi iidan lii io idin ayuha alamiiru amiirkanow waxadidka aan kuu sheegay qowlan hadal qaama bihi rasuulullahi sal ly slam nebiga ou la istaagay alqada berri oo kale markay tahay min yowmi alfatxi maalintii maka la furtay berrideeda uu la istaagay samicathu udunaaya labadeeda dhagoodaa maqlay wa wacaahu qalbii qalbigaygaa weeleeyey wa absarathu caynaaya labadeedii indhood ayaa arkeen xiina takallama bihi markuu ku hadla markuu ku hadlay yani labadaa waxba laba muqadamo waayo midda dambe waa hubaa waayo waxaan aan kuu sheegayo cilmi baan u leeyahay midda kalena waxa ay tahay taladuf oo markuu le iidan lii ayuha alamiir yani ma ma kula hadli karaa waay wax makuu sheegi karaa buu leeyahay taladuf iyo marka waxaa ku jirto inuu rabo inuu marka arrin muhima u sheego waa ka fasax qaadana marka ee qofku ama amiir ha ahaada ama yownan ahaaninna waa iska fiican tahay in la yidhaha war wax makuu sheegi karaa usluub fi fiican waay ayb xamid allaha waahnaa calayhi allow nebiga ku mahadiyey waa ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ina makata maka xaramaha allahu tacaala allah xaram ka yeelay walam yuxarimha annaasu dadka xaram kama aynan dhigin marka wuxuu leeyahy adu haddaad dad ishaysaan makadan aad rabto inaad ku dagaalanto ilaahay baa xaram ka dhigay dad kama dhigin walaa yaxillu limri'in qof u xalaal noqon maayo yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri alla ee aakhiro rumeeye an yasfika biha daman inuu dhiig ku daadiyo maka dhexdeeda walaa yacdida biha shajaran geed inuu yacnii dhexdeeda uu ku gooyana uma xalaal aha fain tarakhasa axadun qof hadduu ruqsaysto liqitaali rasuuli llahi sal ly slam nebiga dagaalankiisa fiihaa dhexdeeda uu ku dagaalamay hadduu qof ku ruqsaysto faquluu lahu dhaha in allaha tacaala alla adina lirasuulihi rasuulkiisa waa u idmay walam ya-dan lakum idinka idinma idmin laakiin hadduu qof yidhaha nebigaba waa ku dagaalamay annagoo ku dagaalamaa waxaad tidhaahdaan maya ilaahay nebigiisa waa u idmay idinka idinma idmin wainamaa adina lii rasuulkaa dhahaya macnaa hadalkaa wainamaa adina lii wuxuu ii idmay alle fiihaa maka dhexdeeda saacatan saacad buu ii idmay min nahaarin maalin ka mid ah waqad caadad way soo noqotay xurmatuhaa xurmadeeda alyowma maanta ka xurmatihaa bilamsi xurmadeedii shalay oo kale waliyuballiqi shaahidu lqaa'iba midka joogo xaadirka ah kan maqan warkan ha gaarsiiyey markaa wuxuu leeyay anugu waa kusoo gaarsiiyey warkii nebiga waa yeelayoo waan joogay waan maqlay haddana adaan kusoo gaarsiiyeyoo meesha ka maqnayd ayb marka kama uusan yeelin markii la yidhi muxuu ku yidhina wuxuu yidhi iska aamus buu yidhi annagaa kaa ogu yidhin xaramku qof oo fasaad iyo la soo cararay ma magan geliyo wax waxuu daldalay marka aan meeshaba oolin waayo cabdullaahi bnu zubayr nin inta wax fasaad ama wax inta haleeyey ama wax qaatay xaramka dembi intuu galay xaramka la galay ma aha marka wax kale ayuu u daliishanayaan marka wixii qaala xurmat lxaram xaramka xurmadiisii caddaynteedii buu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa cimraan bnu bakaar qala xadaanaa bishrun qala akhbaranii abi can الzuhriyi qala akhbaranii suxaymun wahuwa suxaym almadani mawlى bani zuhrata maqbulu rawaa lahu الnasaa-iyu anahu samica abaa hurayrata yaqulu qala rasuulu اllahi sal l slama yagzuu hada اlbeyta beytkani waxaa u duulayo jeyshun ciidan fayuqsafu bihim waa lala gooynayaa bilbaydaai baydaa ayaa lagula gooynayaa dhulka ciidan baa usoo duulaya kacbada waa lala gooynayaa dhulka marka ayb khasfi ayaa ku dhacayo arrintaasna ma ahan ilaa ilaahay xaramkiisa xurmada uu leeyahay baa dadka lagu tusaha markii horena waa dhacday saas oo kale oo waa kuwii abraha iyo la ciidankiisii aada suuratulfiil ay ka sheekaysay marna sidan oo kale way imaaneysaa sidan hadda nebiga xadiidkiisa uu tilmaamayo wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu idriis abu xaatimin alraaziyu waa cabdiraxmaan ibn abi xaatim aabihiis waay moxamed bnu idriis alraaziy abu xaatim qaala xadaanaa cumaru bnu xafs bni khiyaasin qaala xadaanaa abi can miscarin qaala akhbaranii طalxaة bnu musrifin can abi muslimi اlأgr can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal laa tantahi اlbucuuhu waxa la dirayo ciidanka la dirayo ma dhammaanayo can gaswin duulaan xaggii laga diraayo can gaswi hada اlbeyti beytkan yani kacbadan duulaankeeda xaggiisa lagaga soo dirayo ma dhammaanayso xataa yuksafa ilaa lala gooyo bijeyshin minhum jeysh oo kuwaa la diraayo ka mid ah dhulka lala jaro oo jeysh marka yacni juyuushtu in adba lasoo bixinayo oo xaramka xaggiisa loo soo dirayo ka laga zuuli maayo oo ma dhammaanayso ilaa qeyb kuwaa ka mid ah lala jaro dhulka dhulka lala gooyo wbihi qaala akhbaranii moxamed bnu dawuud marka xadiidkan alimaamu الnasaa-i fi sunan اlkubraa wuxuu yihi gariibun qaraabadana waxay uga imaanaya tafarada bihi xafsun can miscar oo xafs bnu khiyaaf ayaa miscar bnu kidaam kala gooni noqday wa bihi qaala akhbaranii moxamed bnu dawuud almisiisiyu qaala xadaanaa yaxya bnu moxamed bni saabiqin wa huwa naziil lmisiisa laqabuhu casa casa bni idriis casa ibni idriis ayaa lagu naanaysi jiray maqbulu rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanaa abu usama wahuwa xamaad bnu usamata qaala xadaanaa cabdusalaam wahuwa bnu xarbin annahdiyu hiqat xaafid lahu manaakiir can اdaalaaniy waa yaziid bn cabdiraxmaan addaalaani saduuqun yukhdiu kahiira can cmr bni murata can salim bni abiljacdi can akhiihi shan walaala uu leeyahay marka cabdullaahi iyo cubayd ziyaad cimraan iyo muslim saddex ka mida maqbuul meelahaas uu yidhi ibnu xajar saddexda hore labada dambana taqriibka maba uunan kusoo u tarjamaynin qala xadaanii bnu abi rabiicata can xafsata binti cumara qaalat qaala rasuulu llahi sal l slama yubcahu jundun ciidan ayaa la bixinaa ilaa hada alxarami xaramkan baa loo soo bixinaa xaggiisa faidaa kaanuu bibaydaa-a markay ahaadaan min alardi meel bannaanoo dhulka ah khusifa biawalihim kooda hore iyo wa aakhirihim midkooda dambaa dhulka lala jaraa walam yanju awsaduhum kuwooda dhaxana ma badbaadin yani kuwa dhexana ma badbaadayaan horay gadaal iyo dhexda qultu waxaan idhi buu yidhi ara-ayta bal ii sheeg in kaana fiihim mu'minuun hadday mu'miniin ku jiraan ka waran dad meesha iska deganoo mu'miniina hadday dhulkii ku dhex jiraan ilaa dhul dhan baa la jaraa dhulka kuwa aan la soconin ayaga iyo kuwa aan ogeyn waxay u socdaan iyo dad mu'miniina iyo hadday ku jiraan bal ka waran qaala waxa uu yidhi takuunu lahum waxay u ahaanaysaa ay lardu takuunuda ismigeedu waa alardu takuunu lahum ay takuunu lardu dhulku waxau ahaanayaa lahum ayaga uu u ahaanayaa qubuuran qabri buu u noqona dhulkii baa qubuur u ahaanayso yacnii way dhimanayaan waa iyaga qiyaamo markii la tagana qof iyo waxaa lala soo bixinaa xaalkiisa iyo sida uu ahaa ayaa lala soo bixinaa marka cuquubada waxaa dhacda marka labaa loo qeybiyaa cuquubada oo cuquubaad qadariya iyo cuquubaad sharciya alcuquubatu alcuquubatu sharciyatu keliya waxay ku dhacee qofka dembiga geystay bisay ku dhacdaa hadday cuquubada tahay cuquubo sharci oo sharcigu xadiday waxay ku dhacaysaa qofkii dembiga geystay bis laakiin cuquubada qadariga ah tacumu tacumu saalixa waaalixa qof wanaagsan iyo qof aan wanaagsanaynba waa ku wada habsanaysaa nin iyo hadhowna siduu ahaabaa ilaahay su-aasha ku weydiinaya oo kusoo baxaya walidaalika marka haddii cuquubaadka sharciga dadku ku dadaalaan inay fuliyaan cuquubaadka qadariga waa yaraanayaan waxaan ujeedaa cuquubaadka caamka ah qadar mar walba waa dhacaa laakiin waxaan ujeedaa yacni ilaa waxaan maq asbaabta xataa waa maqduur la qadaray waaye haddii cuquubaadka sharciga ay dadku la imaadaanoo xaakimku uu oogo dadka dunuubta waa ka cabsanayaan hadday dunuubtu yaraatana marka sabab waaye waxay sabab u tahay cuquubaadkii caamka ahaa dadka inay ka yaraadaan oo ama isdilka ama yacni yacni mowdka oo tirada badan iyo waxyaabaha inay ka abaaraha iyo colaadda iyo kulli ay ka yaraadaan ayb middaan hadda marka xadiidka uu ka warramayo waa cuquuba caam ah cuquuba qadariya caama waaye middaan ilaahayna dadka isagaa abuuray haddii hadda yacni dadka cuquubo caama intay dhacdo kii kalena yacni qiyaamaha un lagu kala saaro dee ilaahay isaga koonkan awalba maamulaya ayb cuquubadaasna marka middan marka hadda xadiidka uu ka hadlayo waa cuquuba rabbaaniya waay wax bani aadamku samaynaya ma looga qiyaas qaada karo oo annaga bani aadamka annaga sharci baan yaa yaa dusheenna oho nagu socdo waxaan samay waxaan ma samay kartid kan ma bannaana kan waa bannaan yahay sidaasaan ku soconnaa haddii marka annaga intaan wax hallayno oo aan isku darno qof fiican iyo qof xun labadaba intaan israacino hadhow marka ma dhihi karnaa dadkan nin iyo aakhiradiisa isagay jirtaayo aakhiraa ilaahay kusoo bixinaa nin walba wuxuu ahaa ma la dhihi karaa maya waayo adiga addoon baa tahay ilaahay wuxuu kugu kallifay intii tabartaa inaad ka fogaato waxa dulmiga noqon karo intii tabartaa ah inaad ka fogaato wixii dulmi noqon karo haddii lacalla ay dhacaanna inaad gaartid oo dadkaasi ama yacnii haddii ad qofka caadiliga ah ama wanaagsani ay wax ka gaaraan dad si qalada ay uga gaaraan waa inuu ka garaabo oo uu bixiyo wixii uu markaa dadkii diyadoodii ama wixii wax ku noqdeen inuu bixiyo way ee wax laga tegaayo aakhiro un loo daynayo oo xadiidkan ama loo daliishanayo ma noqonayo waayo xadiidkan cuquubo rabbaani ah buu ka warramaa adiga middaada maaha loogama qiyaasan kara marka wax ilaahay samaynayo iyo waxaad adiga samaynayso dee ilaahay isaga cid maa xukunta ma laha isaga marka isagaa siduu doonay yeelaayo xikmad baana ku jirto laakiin dadka inay ilaahay siduu amray yeelaan waayo sidaasna marka ibnulmunayir xaashiyadiisa iyo bukhaariga sharxiisau ku sheegay wbihi qaala akbarana alxuseyn bnu ciisa wa huwa abu caliyin اlbistaamiy اlqumasiyu saduqu saaxibu xadiid qala xadaana sufyaanu can umayata bni safwana bni cabdillahi bni safwana anahu samica jadahu yaquulu xadahatnii xafsatu anahu qaala xafsa ii warantay buu leeyahy nebigu inuu yihi layaumana hada lbeyta jeyshun waxaa usoo qasdi doono kacbadaani jeish yaqsuunahu waa kusoo duulayaan xataa idaa kaanuu bibaydaa-a min alardi markay ahaadaan khusifa biawsadihim kuwooda dhaxa lala gooyaa fa yunaadii awaluhum wa aakhiruhum kuwooda horaya kuwa dambaa dhawaaqaayo fayuqsafu bihim waa lala gooynayaa walaa yanjuu ma ka badbaadayo ila ashariidu midka cararay alladii yukhbiru canhum oo iyaga ka warramaya maahani yani dadkaasaa meeshaa ku halaagsamay mid firxad ah maahani ila shariidu shariidku waa firxadka qofka iska firxadka kuwa unbaa kaba kaabaa ka badbaadayo kaas oo iyaga ka warramayo war dadkii waa baaba-een ka qaylo geynayo faqaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi ashhadu calayka waxaan dushaada markhaati uga ahay maa kadabta calaa jaddika awowgaa inaadan ku been sheegin umayo dhaha wa ashhadu calaa jaddikana waxaan markhaati uga ahay ninbaa marka isaga ku yidhi sidaas wa ashhadu calaa jaddika awowgaana waxaan markhaati ugu ahay korkiisa annahu maa kadaba calaa xafsata xafsa inuunan ku been sheegin korkeeda wa ashhadu calaa xafsatana annahaa lam takdib cala nabiyi sal l slam xafsana inaynan nebiga ku been sheegin korkiisaan markhaati ka ahay wabihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahiima qaala akbaranaa wakiicun qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abiihi can caaishata can rasuuli llahi sal l slama hamsu fawaasiqa shan faasiq shan xayawaan oo dadka dhibo yuqtalna fi lxilli waalxaram waa la dilayaa xilliga iyo xaramka dhexdiisa alguraabu waalxidaatu waalkalbu alcaquuru waalcaqrabu waalfa'ratu hadda kan baabkaanu ii dhexgeliyay aniga idinkana tarjamada kale inuu idinkugu dhex daraa laga yaabaa tarjamada dambeyna munaasab u tahay ayb qatlu lxayati fi lxaram abeesada dilideeda xaramka dhexdiisa in abeeso lagu dilo yani taraajimtan ee axaadiidta soo socota waa kuwii aan soo marnay meeshaas markii la joogay wuxuu uga hadlayay muxrimku ma dili karaayay ahayd haddana waxay tahay xaramka ma lagu dhex dili karaa laba laba macnou ka kala wataa wax kusoo celina marka ma aha وبه qال أخبرnا إسحاq بن إبراهيم qال xdثnا النضر بن شhmayl qال أخبرnا شعبة عن qتاadة qال سمعت سعيد بن المسyب سعيid ayaan mqlay يحdث عن عائشhaة عن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal خمس فwاasq شhan waa kuwa فwاasqa يqتlna في الحل والحرمa lagu dilaya الحyة والكلب الcqور والغراab الأbqع wاlxidaأة wاlfa'raة wbihi qala أخbarana أxmed bnu sulayman qala xadaثna yaحya bnu aadama can xfs bni kiyaaثi can اlأcmash can ibrahima can اlأswad can cabdالlaahi qaala kuna maca rasuuli اlahi sal ه slm nabigan la jirnay bilkayfi min minan kayf mina ah meeshaa markaa masjidulkhayfka iyo agta agihiisa xataa naزlat ilaa ay soo degtay wاlmursalaati curfan fakharajat xayatun abeesaa soo baxday faqaala rasuulu lahi sal l slam nabigu wuxuu yihi iqtuluuhaa dila faاbtadarnaaha waan u degdegnay fadaklat fii juxrihaa godkeeday gashay marka markaasna de xaramkiina waa joogaan mina waa xaram iyagana muxrimiin waaye inay dilaan marka abeesadii dilkeedii halkaas ka soo baxaa marka wabihi qaala akbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa bnu jurayjin qaala akbaranii bnu abuلzubayr can mujaahidi can abi cubaydata can abihi qaala abuu cubayda marka can abihi inqiaaca ku jira qaala kuna maca rasuuli اlahi sal l slam leylata carafata alatii qabla ywmi carafa habeenkii carafa ayaan ahayn taas oo maalinta carafo ka horeyso yacni waa habeenka ay yowmu carafo soo gelaysa waayaan habeenka carafo lan habeenka iyo maalinka habeenkaa soo horeeya marka haddii la yidhaha habeenka sagaalaadku goorma waayo waa intaan la istaagin way marka maalinta sideedaad ay baxdo oe qoraxda dhacdo habeenkii sagaalaadaa la jooga fa idaa xisu lxayati abeesada shanqarte yacni shanqarteeda ama dhaqdhaqaaqeeda waaba iyadoo aan arkayno aan maqlayno faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi iqtuluuhaa dila fadaklat shaqa juxrin god jeexiis ayay gashay faadkhalnaa waxaan gelinay cuudan laan faqalacnaa bacda alxajari dhagixii qeyb ka mida ayaan fujinnay xajar buu dhigay bacdi nusqna waxay dhigayaan faqalacnaa bacda aljuxri yani godkii qeyb kamida ayaan ayaan fujinay dhagaxii qeyb ka midaan fujinay ama godkii qeyb ka mida wa akhadnaa sacafatan ayaan qaadnay lan faadramnaa fiiha naaran dab ayaanu ku hurinay dhexdeeda faqaala rasuulu llahi sala ly slama waqaaha allaahu sharakum alla waa idinka badbaadiyey sharteeda ayb yani waqaahaa uu ka badbaadiyey allahu alle sharakum idinka shartiina uu ka badbaadiyey wawaqaakum idinkana waa idin badbaadiyo idin ilaaliyey sharahaa buu idinka ilaaliyey waa kala badbaadeen w marka laakiin dilada nebigu uu amrayba waxaa laga qaadanaya in abeesada la dili karo qaala qatlu lwasaqi ilweynta dilkeeda wbihi qala akbarana mxamed bn cabd لlah bn yaزid almqri qala xadaثna sufyaanu qala xadaثani cabdاlxamid bni jubayrin cabdاlxamid bni jubayr bni shaybata can saciid bn اlmusayb can umi shariikin qaalat amaranii rasuulu lahi sal l slm biqatli اlأwsaaq wuxuu alle rasuulka ee amray ilweynta dilkeeda wbihi qala akbarana wahb bnu bayaani qala xadaثna bn wahbi qala akbaranii malik wayunusu can ibni shihaabi can curwata can caaishata ana rasuula اllahi sal l slama qaala alwasaqu lfuwaysiqu wasaqu waa fuwaysiq caaisha marka laakiin iyada ma ma maqlin nebiga inuu amraayay tiri dilkeeda waa fuwaysiq uu yihi laakiin hala dilo ma ma maqlinay tiri laakiin iyada haddaynan maqlin hayruhaa baa maqlay xadiidkii hadda baabu qatli اlcaqrabi wbihi qala akbaranii cabdالرaxman bnu khalidin الraqiy اlqaطaanu qala xadaثna xajaaju qala bnu jurayj akbaranii abanu bnu صaalixi can ibni shihaabi ana curwata akbarahu ana caaishaةa qaalat qala الnabiyu sal ه l slam hamsu min adawaabi kulhuna faasiqu waaye yuqtalna fi اlxili wاlxaram alkalbu اlcaquuru wاlguraabu wاlxidaatu wاlcaqrabu wاlfa'ratu iyo dooliga qtl اlfأrة fi اlxrm wbihi qala akbarana yunus bn cabdilaclى qala akbarana bn wahbi qala akbaranii yunus can ibni shihaab can curwata ana caaishaةa qalat qala rasuulu اlahi sal slm hamsu min adawaabi kulha fasiq yuqtlna fi اlxrm alguraabu wاlxidaأة wاlklb اlcaquur wاlfaraة wاlcaqrb wbihi qala akbarana ciisa bn ibrahim qala xadaثna bn wahbi qala akbaranii yunus can ibni shihaabi ana salma bn cabdاlahi akbarahu ana cabdاllahi bna cumara qaala qalat xafsatu zawju nabiy sal l slm qaala rasuulu lahi sal l slam hamsun min adawaabi laa xaraja calaa man qatalahuna wax dembiya male qofkii dilo alcaqrabu wاlguraabu wاlxidaatu wاlfaratu wاlkalbu اlcaquur qaala qatlu اlxida'ati fi lxaram dafada dilitaankeeda xaramka dhexdiisa wabihi qaala akbarana isxaaq bnu ibrahim qala xadaثna cabdالrazaaq qala akbarana macmaru can الzuhriya can curwata can caaisha ana rasuula اllahi sal l slama qaala hamsun fawaasiqu yuqtalna fi اlxili wاlxarami alxidaأaة wاlguraabu wاlfaraة wاlcaqrab wاlkalb اlcaquur qala cabdالrazaaq wadakara bacdu asxaabina ana macmara kana yadkuruhu macmar waa sheegi jiray can الzuhriyi can salimi can abihi wacan curwata iyo curwa yani zuhri can salimin can abiihi wa can curwata can caaishata inta la can الnabiy sal l slam qaala qatlu اlguraabi fi اlxaram wabihi qaala akbarana axmed bnu cabdata qaala akbarana xamaadu qala xadaثna hishaamu wahuwa bn curwata can abihi can caaishaةa qaalat qala rasuulu lahi sal l slm hamsu fawaasiqu yuqtlna fi اlxarami alcaqrabu wاlfaraةu wاlguraabu wاlkalbu اlcaquuru wاlxidaأaةu intan badana waa iska soo marnay marka haddana wuxuu u keenay xaramka hadaayana markii horena wuxuu u keenay qofka muxrimkaa inuu dilaa inaynan dembi ahayn hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waآlih وaصxaabih